waa mahadsan tahay radio kulme waa dhowahay dalku hadee waxaad og tahay afar sano markii la joogaba waxaa dhaca doorasho ayaa dhacdo ama heer dowlad goboleed ha noqoto ama heer federaal ha noqoto waxaa lagu heshiiyey bilii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada barnaamij doorasho oo laisla ogol yahay in la sameeyo waxaa heshiiskaas uu ka dhacay magaalada muqdisho saan wada ognahay waxaa fuliyey dowlad goboleedyadii qaar badan oo kamid ah waxay fuliyeen heshiiskii laakiin waxaad moodaa dowlad goboleedka jubbaland oo anigu aan ka mid ahaa madaxweynaheeda markuu tegay magaalada kismaayo wuxuu ka baxay ballantii wuxuuna yiri doorasho ma dhici doonto mana aqbalahayo in ay garbaharey labadii goobood oo la asteeyey mid ka mid ah in doorasho lagu qabto runtii ayaan darro weeyo waxaa kaloo jiro dalka waxaad og tahay inay gacmo shisheeye oo fara badan ku jiraan marka anigu waxaan isleeyahay sababta waxaa weeye gacmahaad shisheeyo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliya shacabkaa ha la qanciyo waxaa ka xoog badatay dadka qaar uga xoog badatay in la qanciyo dowlada shisheeyo iyo dad shisheeye iyo dana shisheeye in la fuliyo marka waxaan isleeyahay khilaafkan wuxuu salka ku hayaa cayrinta la cayriyey safiirkii kenya iyo waxyaabo fara badan oo dowlada shisheeye ay dalka ku hayaan weeye wax gacanta ku hay wax lugta wax ku lug leh weeyo sababta keenayso in waxyaabihii lagu heshiiyey ay socon waayaan waaya marka ma isleedahay xilligan dib ayay udhici kartaa doorashada soomaaliya waktigii loogu talagalay maadaama maamul goboleedyada qaar sida jubbaland iyo puntland iyo dowladda federaalka weli uu khilaaf uu ka dhexeeyo ma isleedahay in dib ayay udhici kartaa doorashada waktiga loogu talagalay
ha anigu waxaan leeyahay way dhici kartaa doorashada waktiga loogu talagalay sababta waxa weeye waa dastuuri dastuurka dalka u yaalo oo nidaamka dowladda lagu yahay ayaa qorhayo doorashada waktigeeda inay dhacdo marka waxaan isleeyahay taas qof iyo labo midna inaysan baajin karin ayaan aaminsanahay waayahay marka maxaa lagu xallin karaa khilaafka xilligan taagan ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ee arrimaha doorashooyinka ku saabsan
horta mas-uuliyadda guud oo dalka waxaa iskale dowladda federaalka hadday siyaasad tahay hadday difaac tahay hadday socdaal tahay iyo haddii ka mas-uuliyad ahaan shacabka mas-uuliyadiisaba la yidhaahdo dowladda soomaaliya iskale doorashada inay fusho oy qabsoontana waxaa ka saaran yahay mas-uuliyad dowladda soomaaliya nasiib wanaag waxaa jiro habraac lagu heshiiyey oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen oo lagu qabtay shirkii lagu qabtay muqdisho kasoo baxay ayaa jiro kana soo bilowday samareeb two iyo three iyo one anigu marka waxaan isleeyahay mas-uuliyaddaas dowladda ayaa iskale waxayna u xaq u leedahay badbaadinta dalka iyo dadka dadqabkooda inay hubiso oo ay fariisiiso sidii hore loogu socon lahaa ayay hubiso iyo dowladda xaq u leedahay dhanka jubbaland jubbaland horta ma jirto jubbaland ishaysato oo wada socoto ma jirto waxaa noqotay laba kooxood koox gobolka gada joogto iyo koox kismaayo joogto ayaa la noqday anagu marka kooxdanada joogta hadda gobolka gada ku sugan oo anigu aan ka mid tahay waxaan qabnaa wixii gada xaq ay uleedahay inaan anagu xaq uleenahay inaan qabanno oo labada deegaan doorasho la asteeyey deegaanka annaga aan joogna wixii lagu qabanhayo marka horeba in axmed madoobe loo dhiibo oo asagaa wadatashi laga geliye cadaalad darro dowladda ay ka gashay shacabka dulman oo reer jubbaland oo axmed diidan inay ahayd baan anagu qabaa haddana in la qabto oo ayada gacantooda inta lagu soo celiyo aan qabanaa qabaa doorashadii puntland iyo haddii sidii loola tacaamulhayo waa si gaar ah midaas oo waa dowladeeda ayada maamul goboleedka puntland wuu is haystaa meelna weli waa degan yahay waa joogaa laakiin annaga cid maanta xaquuqda jubbaland mas-uulka ah oo lagu midaysan yaho heshiis lagu yahay ma jirto ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa marka
ugu dambeyn waxaan ku talinhayaa ummadda soomaaliyeed ha aragto waxa burburinhaya iyo waxa baabiinhaya oo jiritaankooda inay dhumisan rabto inay yihiin dowlada shisheeyo iyo dad u adeegahayo ee ummadda soomaaliyeed aragta ayaa loo baahan yahay waana inaan xasuusanno sidii wixii aan soo marnay muddada soddonka sano ku dhowaa inaan dib u xasuusanno burbur wuxuu leeyahayna waa naqaan oo ummadda soomaaliyeed maanta waxay ku tahay qabiiray ku tahay horumar wuxuu leeyahayna ummadda soomaaliyeed maanta waa taqaan ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinhayaa inay gacmaha isqabsato xumaantana ay ka hortagto aad baa umahadsantaha